إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada jowhar ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray fariisin ay askarta shisheey ka samaysteen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho xukun xadusina ah oo lagu fuliyey haweeney ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee gedo haweeney soomaali ah ayaa ku dhowaad toban carruur ah looga qaatay dalka swiden golaha odayaasha dhaqanka wilaayadii islaamiga ah ee baiyo bakool ayaa ka hadlay weerarkii dhowaan lacagta lagu mariyey xero askarta maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaan dhaca duleedka baydhabo waxaa horumar dhan weliba ah laga dareemayaa deegaan hoostaga magaalada baardheer ee gobolka gedo iska horimaadyo xooggan ayaa booliiska iyo dibadbaxyaal ka caraysan qaraxyadii gilgilay bayruud ku dhex maray magaaladaas oo diyaargarooba warkaasoo dhammaystiran آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimco ah oo ay taariikhda hijiriyada ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha labiyo tobanaad ee sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka waxaad ku soo dhowaataan qodobadiio fitan askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa dhimashadii dhaawac ku noqday qarax ka dhacay xaafad ka tirsan magaalada jowhar wararka aynu ka heliyno xaafadda horseed oo ka tirsan magaalada jowhar ayaa ku waramaya in xalay halkaas uu qarax ka dhacay kaasoo lala egtay askar ka tirsan maamulka halkaas ka dhisan qaraxa ayaa sida la sheegay waxa uu ka dhacay goob ay isugu yimaadeen ciidamadan waxaana la xaqiijiyeen halkaasuu ka dhashay khasaare xooggan oo gaaray askarta jir ahaan inta ay gaarayaan lama faahfaahin balse waxaa la sheegay in qaar ka mid ah ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay weerareen fariisin ay askarta shisheeyaha ka samaysteen deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada muqdisho cutubyo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen fariisin ay askarta burundi ku leeyihiin hubka culus ee laisku adeegsanaya ayaa laga maqlayey deegaano ka fog halka uu dagaalka ka dhacay waxaana la rumaysan yahay in khasaare la gaarsiiyey askarta shisheeye ee halkaas ku sugan waxayna ku soo aadayaan qaraxan iyo sidoo kale weerarkan ka dhacay arbaco xilli maalmihii lasoo dhaafay dagaalo toos ah ay ka dhacayeen qaybo ka mid a wilaayadii islaamiga ah ee baiyo bakool halkaas oo saraakiil askar iyo gaadiidba ay ku waayeen dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed xukun xadusina ah oo lagu fuliyey haweeney ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee gado abuubakar ayaa inoo faahfaahinayaa gelinkii dambe ee maalintii shalay fagaaro weyn oo ku yaala deegaanka shanqolow ee hoostaga degmada baardheer ee wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa waxaa ka dhacay xukun xadusina ah kaasoo lagu fuliyey qof haweenay ah oo ku dhacday fal sina ah haweenayda xukunka lagu fuliyey ayaa timiday maxkamadda shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee gado kadib markii ay cunug ku dhashay si sharci darro ah fulinta xadkan ayaa waxaa u soo daawasho tegay dadweynaha ku dhaqan deegaanka shanqolow ee wilaayada islaamiga ah ee gado halkaas uu ka dhacayay xukunka ugu horeyn mid ka mid ah qudaadda wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa faahfaahin ka bixiyey kiiska la keenay maxkamadda
ujeedo xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka ee degmada baardheere horteeda dacwo la yimid muddaiyad shiimooy maclinsan weyne doole oo afar iyo toban sano jir ah iyadoo daaweynayso mudda calayhi sayid nuur cabdi xuseen kuna daaweynayso sida tan maalin maalamaha ka mid ah ayaa waxaa ii imaaday sayid nuur wuxuu igu yidhi waan ku rabaa anigana waan ka tiiday ilaa iyo saddex maalmood ayuu igu soona noqonayay kadib waan ka ogolaaday wax lacag ah imuusan siinan labadeenaba raalli ayaan isku ahayn anigana markaas saddex maalmood ka hor ayaan dhiig ka qabaystay uur ayaan qaaday waan dhalay waxaana dhalay wiil waxaana iga dhalay siid nuur sidaa darteed waxaan maxkamadda shareecada islaamka aan ka codsanayaa in naloo waafajiyo wixii shareega islaamka uu ka qabo intaa kadib maxkamaddu waxaad ka dalagtay muddaacalihii siid nuur cabdi xuseen wuxuuna ku jawaabay sida tan ma jirto in aan ka sinaystay oo wiilkan ay sheegayso aan ka dhalay intaa kadib maxkamaddu waxay su-aal weydiisay siimooy in ay guur horay soo martay iyo caafimaadkeeda waxayna ka jawaabtay sida tan wax guur ah maanan soo marin waana caafimaad qabaa xukun intaa kadib maxkamaddu markay dhegaysatay dacwadda muddaciyada iyo jawaabta uu ka bixiyey muddacaleysiga taasoo aheeday mid inkir ah weydiisayna su-aalo dhowr ah una bandhigtay sharciga islaamka intaasi kadib qaadiga ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda maxkamaddu waxay xukuntay sida tan namber kow maxkamaddu waxay xukuntay in lagu dhufto siimooy macalinsan weyne dooyow boqol karbaas oo xadusina ah maadaama aysan soo marin wax guur ah xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraan maraajicda loo cuskiray xukunku waa suurat nuur aayadda labaad iyo xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu yidhi khuduu canii khuduu canii qad jacala allahu lahunna sabiila asayibu bisayibi jaldu mi'atin waramin bilxijaara والذكر بالذكر كالدمئة ونفي سنة أخرجه أبو داود وبالله التوفيق حتى إن شاء الله تعالى وحنقول إلينا فلنتا حكمك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
walaayaadka islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu dhaqaa shareecada islaamka dadkana maxkamadda horteeda way u siman yihiin haweenay soomaali ah oo ku dhowaad toban caruur ah laga qaatay warkeeda ayaa idinku soo maqan balse markaana aynu aadno gobolka baay mid ka mid a waxgaradka walaayada islaamiga ah ee baayo bakool ayaa ka hadlay weerarkii dhowaan cagta lagu mariyey xero askarta maamulka koonfur galbeed ay ku lahaayeen deegaan dhaca duleedka magaalada baydhabo cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa inoo faahfaahinaya afhayeenka odayaasha dhaqanka islaamiga ah ee baaya bakool suldaan aadan deerow oo u warramay idaacadan islaamiga ah ee alfurqaan ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyey aragtidooda la xiriirta dagaalkii dorad ka dhacay deegaanka daynuuna ee duleedka magaalada baydhabo halkaasi oo lagu laayay ciidamo ka tirsan kuwa koonfur galbeed oo kuwo kalena lagu dhaawacay wuxuu sheegay in ciidamada la laayay dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ahi mar hore kala jihaysteen maadaama ciidamadaasi ay shisheeyaha ka barbar dagaalamayaan wuxuu sheegay in ciidamada maamulka koonfur galbeed uu maalgeliyo ingiriiska islamarkaasina ay etoobiyaanka la shaqeeyaan insha allah aadna waa umahadsan tihiin dagaalada dhacay sida aan u aragno horta kolley dagaal wuu socdaayo muslim gaalana wuu ka dhexeeyaa dagaal inay ka dhaceen shalay iyo meeshii la dhihi jiray daynuunay daakan ay ahayd meeshii la dhihi jiray murtidiintiina ay ka carareen ayagoo cabsi iyo rucbi ku dhacay dagaalkii shalay ka dhacay daynuuna ku dhacay in ay ka cabsadeen oo maantana in la qabsado ay ka baqeen ay saa ka soo carareen mujaahidiinta ay la wareegeen macnaha waa soo dhaweyneynaa waxaan u aragnaa guul ay u timid islaamka ayaan u aragnaa ma faahfaahin kartaa waxa keenaya inaad ku faraxdaan ciidamadan in qaarkood la laayo deegaanadii ay ku sugnaayeenna laga qabsado waan ku faraxsannahay waan ugu faraynaa annaga hadda dad muslimiinaan nahay iyagana dad murtidiin ahoo diinta islaamka ka baxay oo gaaladii u adeegay noqdeen marka isku diin ma nihin isku dadna ma nihin soomaalina ma ahane waa niman u shaqeeya u shaqeeya niman gaala u shaqeeya waa salibiin u shaqeeya waay waxaa caddaynaya haddee waxay hoos joogaan ethoobiyan bay hoos joogaan ingiriis bay hoos joogaan ayagaa tababarta ayagaa rasaaska siiya ayagaa hubka siiya ayagaa biyaha siiya ayagaa raashinka siiya haddee isku diinna ma nihin waaba kala tagnay oo annaga hadee dad muslimiin aho waxaa nahay oo mujaahidiina ayagoona dad waxay yihiin gaalo la shaqeeyo oo murtidiin hay noqdeen saasaan ku kala tagnay saasaan ugu faraxsana in la laayo suldaan aadan deerow ayaanu weydiinay sababta ingiriisku u taageerayo ciidamada maamulka koonfur galbeed ingiriiska sababta uu maalgelinayo koonfur galbeed waxay tahay waa gumaysi dhab ah gumaysigii hore u bartay oo soomaaliya gumaysan jiray inuu dib usoo celiyo rabaa dad kheyr daran oo aan caqlina lahayn soomaaliniman ay ku jirin diinna haysanin ayuu helay dadkaasuu rabaa inuu dadkii ku baabi'iyo waa gumaysigii cusbaa oo dib usoo noqday gumaysigaasay rabaan gaaladaas inay nagu qabsadaan oo awalkii horena waxay kusoo degeen xeebahaas xeebahaas ay kusoo degeen rag bay kusoo degeen haddana raggii berigaas oo kalea meesha joogo oo ay kusoo degeen oo inay ku qabsadaan soomaaliya ayba rabaan oo inay nagu gumaystaan bay rabaan oo soomaalida hadda la shaqaysana waa soomaali dhowrhaan oo eberkeeda ah oo aan diin iyo dad iyo dal iyo midna u naxaynin laakiin xabashaday uga sii dhow yihiin oo aada ula shaqeeyaan soo maha xabashiday aada ugu dhow yihiin oo lasii shaqeeyaan oo ay isku mabda yihiin oo ay isku xaran yihiin oo ay isku hunguri yihiin oo ay isku hamra hamrahaas islacbaan oo dadkii muslimiinta ahayo soomaalida ahayo oo annaga nala dhashay inta baxeen bay hadda ethoobiyan khamri la cabaan oo jaadka la cunaan oo fisqiga la samaystaan oo qoryihii u dhiibtay oo soomaalida kale ku gumaadaya marka insha allah etoobiya isu dhow yihiin markaas wuxuu intaasi ku daray in ciidamada soomaalida ah ee shisheeyaha la shaqeeya meel ay ku wanaagsan yihiin aanay jirin laakiin keliya laga dhaxlo uun khasaare adeer meeshaas waa faahfaahinayaa ee horta soomaali nimanka muslimiinta oo nimanka la jooga falkooda horta waa faxshi zino jaad maxay ahayd dil dhac intaba soomaalida ay ku hayaan oo dad hadda la dhihi kara maaha dad oo insaan ah hataa maaha diin maaba iska dhaafe dad insaaniyadooda hataa wax laga sheegi kara maaha waa dad oo aan insaanba ahayn ragga muslimiinta ahoo gaadiidka wata isbaar ay u dhigtaan afar iyo labaatan saac baabuurtii ma dhaqaaqdo baabuurta waxay kasoo wareegtaa meel ay ayaga joogin ay kasoo wareegtaa inta badan halkii iyo labadii iyo danta badana markuu tegaayo baydhabo oo xamar uu kasoo baxo intii uu haystay inta laga furtaa laga qaadanaya oo naagihii inta la degsadaa yaa la fuulayaa oo hanti waxay haystaana laga qaadanayaa oo faxshiya meeshaas yaallo oo dad hadda diin iyo akhlaaq iyo wanaag haystan maahana dad oo mujrimiin oo ilaah ka furtay waay dadkaas dad hadda naxaya ma aha hadday shisheeyii ka barbar dagaalamayaan oo ay hablihii kufsanayaan oo ay dadkii dhacayaan oo wax ay reebayaan aysan jirin micnaheedu ma waxa weeye waxaan khasaare ahayn laguma qabo wax aan khasaare ahayn laguma qabo sidoodaba waxaan khasaare ahayn laguma qabo nimankaas laakiin saas ay taha dad soomaaliyaha maaragtay soo dhaweynaya oo la jooga oo ay la nool yihiin kuwaas ayagu waa sidee kuwaas hadda ayagoo kaleeto waay ayagoo kaleeto waay ku tabar waayey oo awal horeba isbaaro soo joogi jiray oo beryihii hore ee maxay ahayd burburkii soomaaliya markuu bilaabay sagaashankii ilaa iyo hadda isbaaro soo joogay duqoobay oo ayaga qalbiga kala jira iyo dad aan macnaha ayaga oo kaleeto ahoo waxay soo qaataan la cunaa yaa nimankaas hadda dhegaha u raariciya laakiin nin muslim ahoo diinta islaamka haysto oo ama insaanba ah nimankaas haddee inuu hataa la macaamilo ma aha mana la macaamilaan inta la macaamishana waa kuwii horoo diqoobay iyo wax ayaga lamida waay daraa dagaal xoogla ayaa ka dhacay deegaanka daynunay halka oo dhimasho iyo dhaawac ay ka dhasheen ka gadaal markii xarakada shabaabul mujaahidiin ay cagta marisay saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay halkaa ku lahaayeen waxaa xusid mudan in ciidamo kale oo ka tegay magaalada baydhabo una gurmanayay ciidamada la weeraray dhabaha loo galay laba gaarina laga gubay isugeyn saraakiisha iyo ciidamada darood laga dilay maamulka koonfur galbeed waxa ay gaarayaan afar iyo toban iyadoo isbitaalada magaalada baydhabana la ceerceerayaan dhaawacyada askar fara badan
haweenay soomaali ah ayaa ku dhowaad toban caruur ah looga qaatay dalka swidhen warka naga soo gaaraya waddanka swidhen ayaa ku waramaya in ciidamo ka tirsan booliiska waddanka swidhen ay caruur ka kaxaysteen haweenay soomaali ah oo ka mid ahay dadka halkaas ku sugan waxaa la sheegay in haweenaydan ay swiden hore uga qaadatay ilaa toddoba carruur ah kuwaasoo hadda gacanta ugu jira qoysaska rishtan ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka swiden ayaa waxa ay sheegeen in saacado uun kadib markii ay cisbitaal ku yaala magaaladii ay deganeed ay ku dhashay cunug ay durbaba u yimaadeen kooxo ka socda booliiska kuwaasoo islamarkiiba qaatay cunuggii ugu dambeeya oo ay dhashay haweeneydan oo lagu magacaabo faadumo buraan burtoy ayaa sheegtay in maskaxdeeda aysan weli ka bixin carruurtii ay horey uga qaadatay xukuumadda swidhen soomaalida qurba joogta ah ayaa dhibaatooyin kuwan la mid ah la kulma waxaana dhacday in carruurtaas laga qaadanayo qoysaska soomaaliyeed loo geeyo qoysaska rishtan ah kuwaasoo mustaqbalka dambe ku korinaya diinta ay haystaan warar ku saabsan magaalada bayruut ayaa idinku soo maqan balse markaan waxaa horumar dhan weliba ah laga dareemayaa deegaan hoostaga magaalada baar dheer ee gobolka gado maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya deegaanka ceelcilaan oo ka tirsan gobolka gado islamarkaana aan dhowaan u tegay safar shaqo ayaan kula kulmay qaar ka mida odayaasha waxgaradka iyo ganacsatada deegaanka waxaan kala sheekaystay xaaladda guud ee deegaanka ugu horeyn mid ka mid ah odayaasha ayaa ka warbixinaya taariikhda celcilaan ceelcilaan meeli laraa horta tuulada had tuulada ceelcilaan yaa lare laakiin tuulada markii ada dhaaftiyaa ceelka yaala ceel oo geeladle kii moos roogu oo bokool kataalo iyo kii jubbooyinka roogo balang geeladle aha araaw oo jife e daranka lahaana liin aragaana oo qarniyaalkii hor lahaa lahaa yaa kiyaala tuulida markii ada qorax dhaca shi ada unku batu yaa eelkaas kiyaala eelkaasa marka geeladle hiblooy u wardheeri la rey yaa an dhexeey yaa lankas idkasta darkalata eelkaas marka eel cilaan yaa la rey eel oo geed cilaan la raawa gee horo kiyaala jari markii la halaay eelkii cilaanka kiyaali yaa la array dad hadda intaasha qarni hadda saddex qarni iyo afar qarni oo kale hadda wal yar dhaman laku roogu markta hadda oo eelka eel ilaanta ambatiin marka eelkaas oo haafatana laku fuuli kasa dheere ingi adahaa mooda meel eesow la raawna laku fuuli dadkan hoos jarina mar dhaahedda webaga baa fuuleena yaa geelaleega ku dhahee yaa isla lahaayan lankasta oo meel kasta ku kooyon darkii jifhibelay hoblaro darkii shelay seedaaseehi lay hoola kuraabsadaasay kuraasimaa dad wareer ee marta ee geelida maabakaana lankastaba boosa ka lahay marka tuulada mayba ankabata eelalaantaas eelkii lay magaashii haqaada ti deegaanka dhon hadda deegaankii eelalaan lay lare eelkaasaa ka yaala marka deegaanka ayaa waxaa ka jira horumar dhan weliba ah waxaana ka mid ah waxbarashada waana kan mid ka mid a odayaasha oo ka warramaya maasha allah madrase badanaa ku yaallo magaalada hadda hal madrasay leedahay markaas oo waxaa jiro oo haweenka ay iska leeyihiin baa jiro oo gaara waxaa jiro hal madrasaa ku jirto madrasadii hore dugsi qur'aan oo caadi ah oo hadda culuumta ina lagu baranayo culuum sharciya iyo culuum badan kaleeto lagu barto waa oo axaadiista ciyaalka hataa tafsiirka qur'aanka ilaa iyo heer adigu laftooda waa loo akhriyey oo axaadiisa loo akhriyey carabiya loo akhriyey alxamdulilah sidoo kale ganacsiga ayaa isana waxaa ka jira horumar waxaana ka warbixinaya mid ka mid ah ganacsatada deegaanka celcilaan horumar ganas maasha allah boqolkii boqol waay ada sagaal sano toban sano ka dhowaad dhagaalada hadda maasha allahu ada boqolkiiba sadde boqol wal arka kahor maasha allah ganacsigan boqolkii boqol alxamdulilah iyada dhagaalo linkhale iyada ganacsatada rowde may sheegdo ganacsigan koranka kahi aad iyo aada faa'iidan kaashin alxamdulilah faalilahi alxamdu degmooyinka iyo deegaanada ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka jira horumar ballaaran iyo nabadgelyo taasoo lagu helay ku dhaqanka shareecada islaamka halka warkan dhegaystayaal uu idinkaga imaanayo waa idaacadda alfurqaan iska horemaadyo xooggan ayaa booliiska iyo dibadbaxyaal ka caraysan qaraxyadii gilgilay bayruud ku dhex maray magaaladaas agagaarka baarlamaanka waddanka lubnaan waxaa laga soo sheegayaa in halkaas uu ka dhacay iska horimaad xooggan oo dhex maray ciidamada amniga iyo sidoo kale dad dibadbaxyaal ah oo ka caraysnaa qaraxyadii weynaa ee gilgilay magaalada bayruud dadka dibadbaxyaasha ah ayaa weerar ku qaaday xarunta baarlamaanka oo ku taala magaalada bayruud taasoo ay sheegeen inay ku muujinayaan sida ay ugu caraysan yihiin qaabka siyaasadeed oo ay ku wajahday xukuumadda dibadbaxyaasha ayaa dalbanayay in xukunka laga tuuro dowladda islamarkaana wax laga weydiiyo ballanqaadyadeeda ahaa inay baaritaan ku samayn doonaan waxa sababay qaraxyada dibadbaxyada ka socda magaalada bayruud ayaa ku soo aaday xilli xukuumadda lubnaan ilaa iyo hadda aysan wax war ah ka soo saarin waxaa sababay qaraxyadii waaweynaa ee gelgelay magaalada kuwaasoo ay ku dhinteen dad ka badan boqol iyo soddon ruux halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen shan kun khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashayna aad ayuu u badan yahay warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal saaka weynaga inta